madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaawi xuseen ayaa magaalada jowhar ka daahfuray mashruuca dhallinyarada iyo nabadda oo ay fulintiisa iska kaashanayaan dowladda dhexe maamulka hirshabelle hay-adaha i o m iyo faw munaasabadda daafurka mashruuca ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare maxamuud wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle maxamed xuseen ceyte xildhibaano wasiiro iyo maamulka magaalada jowhar maxamed bare maxamuud wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle maxamed xuseen ceyte ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey muhiimadda mashruucan mashruucan marka waxaa loogu talagalay caasimadda jowhar dhallinyarada jowhar caasimadda ku nool inay ka faa'iidaystaan inay ayagii lagu tababaro mid ku kooban asaga maxaa layidhahda dhalinyaro jowhar waaye qiyaastii intii aan marka mashruuca dokumentigiisa ku jirtay waxa waaye oo yaraan ku dhowaad boqol iyo sagaashan iyo lix kun inay ka faa'iidaysato oo dhalinyarada jowhar oo ay ka mid yihiin dadka maxaa layidhahda i d bska ku jiro marka waxaan rabnaa annaga ka wasaarad ahaan iyo ka state ahaanba inaan mas-uuliyaddeena aan qaadano inaan ku kontaroolno marka hore aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan qayb ka ahay daafurka mashruucan dhallinyarada dowladda hirshabeelle gaar ahaan ay ka faa'iidaysan doonaan qeybtiisa wejigiisa koowaada bilowga ah ee dhallinyarada degmada jowhar ee nasiibka u yeeshay caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle runtii waxaan rabaa inaan sidaasi la mid ah aan marka hore aada oga mahad celiyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe fursadda iyo juhdiga uu mar waliba siinayo dhallinyarada iyo xoojinta mashruuca waxaad in badan lagu soo celceliyey kaalinta xoojinta dhallinyarada ee doorka ka qaybgalka nabadda iyo isdhexgalka arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan marka hore aan dhiraahdo waad mahadsantaa madaxweyne madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawi xuseen ayaa sheegay in mashruucan uu ahmiyad u leeyahay dhallinyarada maamulka hirshabelle islamarkaana ay si hufan u furi doonaan
aadaan ugu faraxsanahay mashruucan dhallinyarada waxa weyn ku soo kordhi doono inaan maanta ka daafurno degmada jowhar aad ayaan ugu faraxsanahay mudane wasiir kusoo dhowaa baan ku leahay dowladda hirshabelle gaar ahaan caasimadda jowhar ee aad iyo aad aad u mahadsantihiin sidaan wada ogsoonaaba dhallinyaradu waa lafdhabarka ummaddan amba nambarka ugu weyn waay annagana waxaan diyaar u nahay fursad kastee timaado wasiirku siduu hadda sheegay golaha wasiirada hadday tahay hadday tahay ma aragtay golo kasta iyo hadday tahay hogaanka dhallinyarada intuba waa dad dhallinyaraah waa naga go-anta haddii la raalli ka noqdo mudane wasiir dhallinyarada waa inay isbeddel la keenaan dhallinyarada kale oo dhibaatada ka shaqeeyana ka wacyigeliyana laga rabaa runti aadan u soo dhaweynaya maanta qayb ka mida qayb ka mid a mashruucu weynaay ee biyo xidhankii sabuun in qayb ka mid a maanta aan daafurkeeda u joogno annagoo ewel asaga dhan daafurnay haddana qayb ka mid ah ee bilaabatay inaan daafurkeedu u joogno runtii aadaan ugu faraxsanahay waa naga go-an tahay mashruucaasu ummadda hirshabelle wuxuu u leeyahay muhiimad gaar ah sidaad og tihiinba waxaa dhici jiray labada xilli ee marka jiilaalkaana biyola-aanaa dadkan dalagoodii iyo dunyadoodii u baabi'i jireen xilliga roobka ee barwaaqadana biyihiiyaa baabi'i jiray fatahadii a dhacayso beerihii webigu baabi'inayaa magaalooyinkiiyou qaadayaa wadooyinkiiyou goynayaa nolol kasta ee dadkan ay kuwa maaragtay haminayeenu baabi'inaa webigaas haddii marka markay biyuhu saa'id naqdaanna mashruucaas kanaalkaas weyn sabuun lagu neefiyo markii loo baahday biyola-aantu dhacda lagu soo dib loogu soo celiyo webigee lasii isticmaalo waa laba faa'iido waa khasaarihii oo laga badbaaday biyihii xilligoodii waa faa'iido kaleentoodoo markii biyihii loo baahdo dib loo isticmaalo waxaan leenaha marka mashruucaas waa mashruuc weyn guud ahaan waxaan rajaynaynaa inuu wada dhaqan gale hawsha ay horu dhaqaaqdaan rajaynayna haddii la raalli ka noqdo reer hirshabelle waxaa ka go-an in mashruucaasi fulo boqolkii boqol mashruucan ayaa dhallinyarada magaalada jowhar u horseedi doonaa inay door ka qaataan nabadeyn taxlinta khilaafaadka iyo maareynta kheyraadka dabiiciga ah